barnaamijka marwo caafimaad wuxuu soo bilow sanadkii labada kun iyo labaatanka gaab badan baa dhacayo labada kun iyo ko iyo labaatanku shaqadii uu bilaabay barnaamijkaas waa barnaamij guud ahaan isteedyada oo dhan ay ka faa'iideysanayaan iyo gobolka banaadir waxaa loogu talagalay marxad taageera bankiga adduunka waxaa loogu talagalay marka in bal adeeg bixinta maadaama in badan isbitaallo badan la dhisay oo xarumo badan la dhisay welina adeeg bixinta meeshii loogu talagalay aysan gaarin in community level laga soo bilaabo bulshada oo qaybta hoose ee bulshada in laga soo bilaabo oo dadkii wacyigelin xaafadaha dhexdooda loo sameeyo marka gabdhaa la qaatay meel kasta waxaa la qaatay gabar gobol kasta boqol iyo toddoba qof ayaa la qaatay oo gabdha ah haween waxbartay oo inta badan adeeg bixinta asaasiga loogu talagal inay fuliyaan marka saddex ujeeddo ugu waaweyn ay samayn doonaan midda koowaad waa wacyigelin inay sameeyaan inay haweenkii uurka lahaayo xaafadaha iska joogay oo xaafadaha ku umulayay oo marka xaaladooda ay adkaato isbitaalka loola soo cararay in haweenkii loo tago la wacyigeliyey inay xarun caafimaad ay ku xiraan oo xarun caafimaad ay tagaan qodobka labaadna waa inay ka qayb qaataan xaaladaha inta badan emergensiga oo jira sida tallaalada oo kale iyo xaaladaha kale ee bulshada lagula tacaalay xaaladeeda caafimaad midka u dambeeyana waa in dhaato laga helo xog laga helo oo gabar walba inta guri ay booqatay inta shaqo ay qabatay adeeg bixinta caafimaadka ay samaysay iyo mid afraad oo ah sablaay yar oo ay bixin doonaan daawo daawooyin asaasiga ah oo xaafadaha ay geyn doonaan oo ay bixin doonaan marka inta badan saddexda afartaa ujeeddaha loo aas-aasay sanadkii koowaada hadda noo soo dhammaaday sanadkii labaada hadda guda galnay marka waxaan rajaynaa in tiro intaa ka badan la qaato oo gobol kasta tiro badan aan qaadanno jubbaland afar degmo ayuu barnaamijku ka howlgalaa kismaayo dhoodley doolow iyo baar dheere kuwa kalena in la gaarsiiyaan rajaynaynaa maadaama intaan wejigii koowaad uu ahaa marka gabdhihii hadda tababar bay qaateen waxaa loogu talagalay marka laba jeer ay tababar qaataan oo xog fiican la siiyo kadib inay howlgalaan marka hadda face one tababar oo afartan iyo shan maalmood socday ayay qaateen afartan iyo shan maalmood oo kalean rajaynaa haddana mar dhow soonka markuu dhammaaday in uu u bilowdo kadib inay howlgal ay bilaabaan oo ay adeeg bixintii asaasiga xaafadaha inay soo bilaabaan